caalamka ka joogtaan haatan ayaa waxaa idinku soo maqan barnaamijkii faaqidaada wararka liibaan cabdi cadow ayaana u diyaara mahadsanid cabdikariin aadan cabdikariin ogeysiis
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka waratay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka waratay bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan khiyaartayna dhegaysataan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo subax walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markii laga reebo subaxa jimcada
maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan maya saakayna waa subax axada taariikhdu waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha tobanaad sanadka labada kun iyo labaatanka qodobada hadduu eebba raalli ka noqdo barnaamijka faaqidaadda wararka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle oo sheegay xilligii loo qorsheeyey doorashada ka dhacaysa magaalada jowhar ee lagu soo dooranayo baarlamaanka hirshabeelle iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanku inay dhici doonto xilliga ay u qorsheeyeen qorshahaasna uu ka socdo magaalada jowhar dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ka socda magaalada jowhar xaaladda magaalada jowhar iyo hadalka madaxweyne ku-xigeenka ee ku aadan doorashada xilligeeda in lagu qabto falanqayn ku saabsan ayaad maqli doontaan waryaheenna jooga jowhar abukar bacadle oo nala falanqayn doona barnaamijka barnaamijka faaqidaada wararka ayaana idinku soo gudbin doonaa siyaasadda ka taagan magaalada jowhar waxaad kalood saaka barnaamijka ku dhegaysan doontaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa kulan waxa uu la qaatay xildhibaanada ka soo jeeda koonfur galbeed waxaana kulankaas inta badan looga hadlayay xildhibaanada deegaan doorashadooda ay tahay maamulka koonfur galbeed iyo sida doorashadaasi si habsamile ay uga dhici karto deegaanadaas barnaamijka faaqidaada wararka ayaadna ku dhegaysan doontaan kulamadaas looga hadlayo in xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed iyo dadaalada la wado ee lagu dooranayo magaalada baydhabo iyo magaalooyin kale oo ka tirsan maamulkaas barnaamijka faaqidaada wararka ayaadna ku dhegaysan doontaan waxaad kalood barnaamijka ku maqli doontaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgal amniga lagu sugayo waxa ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada galbahaare ee gobolka gado howlgalkaas ayaad maqli doontaan oo lagu bacsanayo maleeshiyada al-shabaab qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin hayaa barnaamijka intuu hawada ka baxayana anigoo ah liibaan cabdicadow ee idinla socodsiin doona waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada wararka
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka waratay
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee barnaamijka faaqidaada wararka ayaan gudagelaynaa sida hordhaca barnaamijka aad ku maqasheenna waxaan falanqayn doonaa maamulka hirshabeelle oo doorasho u diyaargaroobaya dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed waxaana ila falanqayn doonaa waryaheena jooga jowhar abukar bacadle oo ka hadli doona xaaladda guud ee magaalada jowhar iyo tafatiraha warbaahinta dowladda waa warbaahinta qaranka gaar ahaan raadiyo muqdisho cabdishakuur cali axmed oo istuudiyaha sideedaad ila joogo oo aan wax badan falanqayn doono hirshabeelle oo maanta ku beegan xilligii dowlad goboleedkaasi uu dhismay haddana ololaheedu uu socdo oo mar labaad lasoo dooran doono baarlamaanka laakiin waxaan ku horumaraynaa abukar bacadle oo jowhar jooga bacadle haddii aad maqasho bal faahfaahin naga sii jowhar xaaladeeda iyo xildhibaanada iyo dadka xildoonka ee ku qulqulaya magaaladaas
aad ayaad umahadsan tahay sida aad ka dhawaajisadaad magaalada johor waa caasimadii dowlad goboleedka hirshabelle waxaana kusoo qulqulaya eh, dad danaynaya in ay ka mid noqdaan mas-uuliyiinta dowlad goboleedka hirshabelle oo ka imaanaya eh, dalka gudihiisa iyo dibadiisa Eh, sidoo kale xildhibaanada hore ayaa iyaguna si weyn eh, magaalada ugu sugan si ay u difaacdaan xilka ay horey u haayeen waxaana ka socota xirsadashada iyo la kulanka beelaha kala duwan ee ku abtirsada hirshabelle Eh, waxaana la arkayaa in musharaxiin fara badan oo doonaya in ay kamid noqdaan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabelle ay dhiganayaan gogol ay ku een, ku kulminayaan beelaha ay kasoo jeedaan si ay cod midaysan ay ugu helaan Een, dhaqdhaqaaqa iminka magaalo si weyn ayaa looga dareemayaa Een, waxaana jira in hirshabelle ee mas-uuliyiin ka tirsan ee dhowaan ay soo gaareen magaalada jowar sida madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka ay shir jaraadada qabteen ay sheegeen hirshabelle in wax khilaafa aysan ka jirin oo ay beelaha dagamadaysan yihiin walow ay suuqa soo galeen wararku kurkuteen oo sheegaya in khilaaf uu ka jiro in hirshabelle madaxda ugu sarreysa Eh, waxayna sheegeen in hirshabelle ay tahay een, dad midaysan oo ay leeyihiin hal ujeedo oo qor ah oo ah in ay maamul heshiis ay ku yihiin ay dhistaan waxaana jira in magaalada jowr caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ay si gooni gooniya maalmahan kulamo uga socda een, beelaha kala duwan ee degan Eh, waxaa xusid mudan in maanta ay soo gaarayaan eh, guud ahaan dubabka dhaqanka ee kasoo jeeda hirshabelle oo ay hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle maxamed cali cadle oo maalmahaani kulami kula qaadanayo dubabka dhaqanka magaalada jowar Eh, waxaana kamida dubabkaasi imaamka imaam maxamed yuusuf oo hogaaminaya dubabka dhaqanka dhankiisa ka hogaaminaya waxaana si weyn dadka magaalada jowar ay u hadal hayaan Een, hirshabelle een, xilligii maadaama la dhisayo ay joogto een, sida sanadkaani ay uga bedelanta sanadkii hore maadaama ay iminka dadku si weyn ay u feejigan yihiin oo cid kasta ay doonayso in ay ka mid noqoto mas-uuliin dowlad goboleedka hirshabelle maadaama sanadka hore een, dadku intiisa badan ayna danaynin hase aatee sanadkaani ay danaynayaan Ee, marka hirshabelle madaxweyne ku-xigeenka oo hadlay ee, maalintii daraadi gudoomiyaha baarlamaanka waxay sheegeen hirshabelle wax khilaaf inaysan ka jirin doorashaduna waktigeeda ay ku dhacayso een, ayna kulamo la qaateen dubabka dhaqanka dowladda federaalka soomaaliya ayna hoos ka wada hariiqeen in doorashada xiligeeda ku dhacdo waxayna meesha ka saareen warar hore u sheegayay in hirshabelle khilaaf uu ka jiro oo ay dadka qaar ama qabaa'ilada qaar ay dhaliileen oo ay sheegeen in iyagu ay doonayaan in ay xilka ugu weyn oo ah madaxweynaha iyagu ay qaataan oo aan lagula tartamin hase haatee waxay sheegeen in lagu tartamayo oo lagu wadeesiiyey oo aysan dastuurka hirshabelle ku qornayn cid dooniyaha in ay hogaankaasi qaadato marka meesha waxay ka saareen wararkaasi sheegayay in hal bil ay madaxweynaha ay qaadato ay iyadu kale u tartanto Eh, waxayna sheegeen dastuurka in uu qorayo cid kasta oo kasoo jeeda hirshabelle in- oo in ay tartami karto marka shacabka ku nool magaalada ayaa si weyn usoo dhaweeyey Eh, waxayna sheegeen in loo baahan yahay dimuqraadiyadu in ay hirgasho oo aan dadka la caburin oo aan la afbuubin oo hal qol kaliya hal qola kale kursi uusan u xirnayn sidoo kale waxa ay sheegeen in ciddii doonaysa siyaasadda hirshabelle in ay hogaamiso in ay shacabka aftidooda ay ku timaado
waa mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa waryaheena abuukar bacadle oo jooga magaalada jowhar oo sidaad maqlayseen faahfaahin naga siinayey Ee, magaalada jowhar oo xildhibaanada lagu soo dooranayo oo siyaasiyiin aad u fara badan ay ku qulqulayaan waa hagaage barnaamijka faaqidaada wararka ayaan ku guda jirnaa arinta ku saabsan maamulka hirshabelle iyo dhismihiisa ayaan si ambaqaadaynaa oo aan falanqeyn ku sameynaynaaye maamulka hirshabelle waxaa la dhisay sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka lix iyo tobanka Mm, waxaana ay ku beegneed maalintii shalay markii baarlamaanka maamulkaas iyo maamulkaba uu dhismay tafatiraha raadiyo muqdisho cabdishakuur cali axmed ayaa istuudiyaha sideedaad ee raadiyo muqdisho igula sugan oo joogay ilaa markii lasoo xulayey baarlamaanka ilaa doorashadu ay kasoo gebagabowdo oo wax badan kala socda haddana oo xiriiro badan la sameeyey isaga ayaan wax ka weydiin doonaa taariikhda baarlamaankaas oo ku dhismay sida ay jowhar ahayd iyo xaaladda hadda taagan ee siyaasadeed ee jowhar ka jirta oo hadda u muuqata in maamulkaasi mar dhow lasoo dhisi doono cabshakuur stuudiyaha sideedaad kusoo dhawow bal eh, adoo dib u laabanaya hirshabelle iyo sidii loosoo dhisay waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay Eh, liban laba kun shan iyo tobankii agosto ayaa la seexay heshiiska ee lagu dhisay hirshabeelle heshiiskaas oo ay saxiixeen guddoomiyaashii labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee markaasi jiray oo kala ahaa cali guudlaawi oo hadda ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo ee cabdifitaax xasan afrax oo markaasi ah guddoomiyihii gobolka hiiraan marka waxaa goobjoog ka ahaa marka wasiirkii arrimaha gudaha xilliga jooga cabdiraxmaan xuseen maxamed xuseen oo dawaa ee heshiiskaas ayuu ayuu ka bilowday ee dhismihii hirshabeelle kadib markii laga soo noqday dhismihii ee dow- dowlad goboleedka galmudug oo dhacay bishii july ee isla sanadkii laba kun ee shan iyo tobankii marka dhaqaaqa dhismaha hirshabeelle markaasuu dhaqaaqay oo ahayd in la hirgeliyo maamul ka dhexeeya dadka labada gobol dega ee go- maamul goboleedku ka gooban yahay ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe ololahaasi runtii wuxuu ahaa olole ee bil- bilowgiisii la kulmay caqabada waaweyn waxaa laga hadlayay qeybsiga xildhibaanada qeybsiga labada gobol awood qeybsiga hogaanka maamulku siduu noqonayo oo waxaasoo ahaa wixii ugu horreeyay ee marka hore wadahadal ka bilowday si eh, eh, ma- meeshuu ka soo baxo maamul loo dhan yahay waa dheeraatay ilaa bishii janaayo oo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud u tegay jowhar oo uu tegay beledweyne ilaa Hirs- eh, dhowr maroo kala duwan la tegay si ah, arrimahaasi loosii ambaqaado wadahadaladii way adkaayeen oo waxaa laga hadlayay mid ugu badan oo sida xildhibaanada beelaha u qaybsanaya maadaama markii koowaad la go-aansaday in qaabeeleed lagu qaybsado xildhibaanada hirshabeelle Eh, ilaa laga soo gaaray bishii eh, sebtember ee laba kun lix iyo tobankii oo runtii wadahadalkii jowhar ergooyina waxaa laisugu geeyey bishii janary ee laba kun lix iyo tobankii magaalada jowhar ergooyinkaas iyo odayaasha dhaqanka ee labada gobol ayaa la geeyey waxaa jiray diidmooyin badan oo la- maamulku la kulmayay dhaqanka ka imaanayay sida wax loo qeybinayo caqabada ka taagnaa laakiin ugu dambeyn eh, eh, iyadoo wadahadaladu ay dheeraayeen waqti badan qaateen duubabkii dhaqanka bishii eh, abriil ee laba kun lix iyo tobankii eh, intoodii badneed marka laga reebo ugaas xasan ugaas khaliif oo eh, ka mid ah duubabka dhaqanka ee labada gobol ayaa ayaa ayaa isugu tegay magaalada jowhar iyo sidoo kale eh, ugaas kaleeto ilaa ilaa laba ugaas oo kale oo markaas iyaguna ka biyadiisanaa inay inay inay shirka iyo qaabka loo wado iyo qaabka wax loo dhisayo ugu dambeyn meeshaas ayuu ayuu ayuu kasoo bilowday halgankii dhismaha waxaa sid mudan markii laisku yimid jowhar ee odayaasha dhaqanka ay soo raaceen oo waxay isku soo raaceen eh, hirshabeelle dhismaheeda oo magaalada jowhana joogna bishii abriil haddana waxaa la galay sidee oo dhaqankii iyo beelihii wax u qaybsanayaan oo ahayd dood kaloo ka adag in odayaasha dhaqanka lagu qanciyo inay jowhar yimaadaan Eh, waxaa kaloo ka mid ahayd caasimadda hirshabeelle waxyaabihii la isku haystay oo markii hore qorshuhu in buulo burda la geeyey laakiin haddana jowhar la geeyey waxaasoo dhan marka waxay caqabado markaas laga soo gudbay ugu dambeyn bishii abriil ololihii bilowday abriil may june july agosto sebtember ayay ayay dhaqanka dhammaadkeedii waxay isku raaceen qaabka loo qaybsanayo xildhibaan oo shan bilood oo kale waxaa la galay beel- beelaha eh, xubnaha si ay u kala helayaan oo ayadan ahayd maalin in lagu kala tago maalin oday odayaasha dhaqameedku subaxdii marka waa habeenkii waa la isku raacay subaxii shir jareed oday dhaqameedka la qabtoo dhaho aniga waa ka baxay eh, qoondadaas aniga ma- intaa ma qaadan karo yacni wadahadal dheer eh, kadib ayaa la isku raacay bishii sebtember dhammaadkeedii in baarlamaanka la qaybsado qaabka loo qaybsanayo la isku raacay bishii octoobar shanteedii kowdeedii waxaa waxaa waxaa la ansixiyey dastuurkii eh, hirshabeelle oo ay isku raaceen ergooyinkii org- eh, gobolada labada gobol kala matalayay beelaha matalayay ee jowhar joogay shantii octoobar xasuustaa in baarlamaanka markii ugu horeysa la fadhiisiiyey oo baarlamaanka hirshabeelle dhaqaaqu uu soo socday eh, maalmo kadib waxaa la doortay guddoonkii baarlamaanka toddobiyi tobankii octoobar oo shalay ku beegneedna waxaa la dhammaystiray eh, doorashadii hogaanka hirshabeelle oo eh, markaasi uu ku guuleysteen eh, madaxweynaha hirshabeelle marka waxaa loo doortay cali cabdulaahi cisuble waxaana madaxweyne ku-xigeenka loo doortay cali cabdulaahi xuseen cali gudlaawe oo labadooduba eh, hadda eh, cali cusuble labada kun toddobiyo tobankii ayaa xilkii madaxweynaha baarlamaanku ka qaadeen hadda waara jooga marka h- hanaankaas dheer ayay hirshabeelle soo martay afar sano kadib hirshabeelle hadda waxay eh, eh, laga hadlayaa eh, iyadoo waqtigii loogu talagalay ee hay-adaha dastuuriga hirshabeelle u dhammaaday in eh, la dhiso maamulkii doorashada inay waqtigeeda ku dhacday inkastoo waqtigiiba dhammaaday loogu talagalay marka doodda hadda ta- jowhar ka taagan ayaa ah doorashada waqtigeeda ha ku dhacdo Eh, waxaa laga wada hadlayaa isbedelka maamulka ee hogaankiisa oo madaxweyne ku-xigeenka hadda talada haya ee hirshabeelle wuxuu leeyahay waxa- waa waa musharax madaxweyne intaan ah, helayno waxaa kaloo isaguna dhowaan hadlay madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare oo guddi uu soo magacaaba sheegay in loo baahan yahay in eh, tiro lagu kordhiyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo gudoomiyii baarlamaanka oo isku dhinaca magaalada jowhar ay joogaan oo doonaya in doorashada waqtigeeda ku dhacdo waxaa kaloo laga wada hadlaya isbedelka ku imaanaya ma- eh, nidaamka maamulka oo ah in madaxweynaha eh, reerkii haystay laga bedelo reerka loo dhiibo oo ah dood adagoo hadda jowhar ka socota dadkuna ay hadal hayaan arrintaasoo eh, xalgaaristeeda iyo in dastuurka dastuurka hirshabelle inkastoo aanay ku qornin haddana is-afgarad siyaasadeed waa laleeyahay oo eh, marka hore lagu heshiiyey haddana ay tahay midda ugu adag ee hadda hirshabelle laga wada hadlayo yaa madaxweyne ka noqonaya yaa madaxweyne ku-xigeen ka noqonaya ma laga yaabaa in naftigeeda guddoonkii baarlamaanka sida maamulku dhisnaa isbedelo marka doodahaas ayaa hadda jowhar ka soconaya iyadaas iyo in baarlamaankii naftigiisiisa lagu soo xulo oo- oo maadaama heshiis laga gaaray hore haddana arrinta naftigeeda taaganaya ee ku jirta Eh, eh, waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo maadaama aad xogogaal u ahayd oo xilligii la dhisayay maamulkaas aad joogtay eh, markii laisku keenayay jowhar oo caasimad u ah shabeellada dhexe iyo hiiraan oo beledweynaha caasimad ay u tahay maamulkana laisku darsaday heshiiskaas si kasta iyo dhib kasta loo soo maray dowladda jirta ayaa xalisay maamulkiina waa la dhisay Mhm.
hadda mar labaad waxaa la yidhi baarlamaankii labaadaa la dooranaa madaxweyneaa la dooranaa madaxweyne ku-xigeen guddoomiye baarlamaan ma isleedahay caqabadii aad arkaysay ee muddo dhowr bilood aad u joogteen adinkoo warbaahinta qaranka ka socda iyo warbaahinta kale ee- ee gaarka loo leeyahay iyo dadkii meesha tegay ee siyaasadda hirshabelle daneynaya dhibkii markaas aad ka marteen ayaa mar labaad laga mari doonaa
Eh, hirshabelle marka loo eego eh, taariikhda hadda horta waxa ugu badan ee dhibka taagan yahay ma ahan baarlamaanka sida lagu dhisayo baarlamaanka iyo sida lagu dhisayo heshiisa ayaa ayaa ayaa ayaa jira oo a- aan hadda muran ka taagnayn oo oo waa la qaybiyey beelaha waa loo qaybiyey haddana si fudud waxaa lagu soo xuli doonaa siday u baadan tahay sidii lagu qaybiyey marka heshiiska dhinaca baarlamaanku dhib badan kama taagna Eh, caasimadda hirshabelle hadda waa jowhar eh, sida rasmiga ah oo horena ugu soo baxday dastuurka hirshabellena ku qoran marka hadda marka waxay taagan tahay oo caqabadu ka taagan tahay yaa noqonaya madaxweynaha yaa madaxweyne ku-xigeen noqonaya ma ma furan tahay in loo tartamo hadda marka laga hadlayo caadiyan si waafaqsan dastuurka hirshabelle way furan tahay laakiin waxaa laleeyahay heshiisku maadaama eh, jowhar ay tahay caasimadda hirshabelle hiiraan ma qaataan madaxweynaha sida hadda madaxweynaha hirshabelle hadda talada haywaara wuxuu kasoo jeedaa gobolka hiiraan marka dooda ugu badan waxay leedahay madaxweynuhu hiiraan ma ka imaanaya madaxweynaha eh, hadda talada haya heebta u yahay iyo reerka u yahay ma ka imaanaya marka dooda ayaa ta- ayaa ah dooda ugu weyn ee hirshabelle ka taagan iyo yani waa furan tahay ee hirshabelle oo dhan ha looga tartamo Da- marka dadka qaba dooda eh, ah, eh, waa furan tahay waxay leeyihiin waa in dadka oo dhan ac- eh, fursad u helaan qolyaha kalena waxay leeyihiin maadaama jowhar ay tahay hirshabelle oo caasimadeedii waa in fursadii eh, wadqeybsigii eh, labada gobol la- la xoojiyayo gobolka hiiraanna madaxweynuhu ka yimaado marka doodaas adag ayaa ah mid hadda saameyn leh runtii oo eh, dad badan oo siyaasiyiin ay ka hadleen oo madaxweynihii hore hirshabelle uu ka mid yahay cali cusuble oo shalay barta facebook uu leeyahay qoraal uu soo dhigay eh, ku sheegay in in eh, ay tahay in eh, beledweyne eh, sh- wax kale laga furo laakiin dooda ku saabsan arrinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa dood adag oo u baahan eh, in laga fekero in yacni eh, siyaasad degan lagu wajaho in la isku qanciyo haddii eh, ma- maamulka iyo sida uu, eh, eh, ay ku dhammaanayso laakiin waa mid marka ugu dambeysa uun eh, eh, go-aamin doonta sida maamulka u dhismo haddii madaxweynaha hirshabelle eh, uu isbedel ku yimaado madaxweynaha eh, ah, hadda sharaxane ama madaxweyne kale yimaado iyo haddii laga noqonayo waxay noqon doontaa go-aanka baarlamaanka hadda la dhisayo laakiin hadda waxa ugu muhiimsanay tahay in laga hadlayaa doorashada waqtigeedu waa dhammaatay eh, ma la qaban karaa baarlamaanka ma la xuli karaa Eh, baarlamaanka waxay la tahay waqti badan ma qaadan doonto madaxweynahana waxay ku xirnaan doontaa sida la isugu qanciyo sida laga yaaba in baarlamaanku go-aan uga gaaraan oo dad cidda tartameyso laakiin waxa ugu daranay caqabadda noqon doonto waxay tahay in eh, hadda madaxweynuhu oo hiir- oo sh- ah eh, madaxweyne waare oo leh hiiraan eh, iyo iyo iyo iyo dadka badan oo eh, ku aragtida in hiiraan madaxweynuhu ka yimaado sida ay ahaydna jowharna caasimada oo ay ahaato eh, sideedaas eh, madaxweyne ku-xigeenka eh, jowhar iyo dadka gobolka shabeellaha dhexe ay u haystaan Eh, waa gartay waa inaan dib u xasuusannaa eh, toddobaadka hore xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo kasoo jeeda maamulkaas eh, hirshabelle oo afar iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan gaaraya qaarna ayna shirkaas aysan ka qaybgelin oo si kale u taageera inuu shirkaas saxan yahay waxay soo jeediyeen inaan hirshabelle la kala qaaqaadin oo qof kasta oo muwaadina oo ku nool deegaankaas oo tartamo oo nasiibkiisa meeshaas ka qaado sidaasayna u dhowdaa sida saxda ah sababtoo ah dadku waxay ku wada qanacsan yihiin in la wada tartamo xildhibaanadaas fikirkoodii ay soo jeediyeen ma la qaatay oo dadka ee ee leh hiiraan iyo shabeellada dhexe waxbay qaybsadeen hadeertaan dib looguma noqonayo ma ku qanci karaan waxaa kaloo jirta ee doorashada waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka oo leh waxay ku dhacay xilligeeda guddigaana waxaa magacaabay madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare oo weliba yidhi eh, khilaafaadka jira xal inta laga aa lagu xallin helayo.
doonaa Ah, haddana uu mar labaad u hadlay oo guddiga uu saxiixo uu soo farageliyey wuxuu yidhi waa in wax lagu kordhiya marka arrintaas madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha in xoogaa ee, khilaaf xagga sharciga uu ka dhexeeyo sooma muuqato waay oo horta arrinta eh, baarlamaanka xildhibaanada federaalka ee xagga kasoo jeeda xildhibaanadan ruuxooda uu ku kala qaybsan yahay xaqiiqatan xildhibaana eh, hirshabeelle kasoo jeeda oo badana ka maqnaa shirka oo tira ah inkastoo xildhibaanada intoodii badneed ay ay joogeen deegaan doorashadooda tahay hirshabeelle laakiin tala soo jeedintooda eh, waa waa waa runtii waa tala soo jeedin laakiin xilligan lagu jiro ayaga naftigooda ay kuraas doonanayaan ayaga qolyaha joor joogo ayagana kuraas doonaya marka waxaa laga yaabaa inay u- si badan isku saameynaynin inkastoo dee de ay yihiin dadkii federaalka ku matalayay ee saameynta eh, yacni eh, taladii tusaaladaha ku lahaa haddana ayada hadda waqtigan waxaa lagu jiraa marxalad doorasho oo la dhaqaaqay bisha december doorashada federaalka inay dhacdo waaye marka waa arrin un isaameynaysa marka arrinta xildhibaanada waa arrin un eh, eh, saas ayaga naftigooda ugu kala taagan yihiin arrinta madaxweynaha hirshabeelle iyo is- go-aanka uu soo saaro ahaa in guddigu ay eh, dib u heshiisiin iyo in marka hore la wajaho xubno lagu kordhiyo oo guddigu marka hore magacaabay iyo yani warkan kadib iyad waxaan wejinaa in eh, un khilaaf uu jiro oo siyaasadeed marka loo eego madaxweynihii hirshabeelle oo guddiga magacaabay oo asagoo leh guddigiina oo waxbaa lagu kordhina haweenkia ka maqan dib u heshiisiin oo loo baahan yahay iyo madaxdii kale gudoomiyii baarlamaankii iyo sota dad ku sheegay iyo madaxweyne ku-xigeenkii oo leh waa in doorashada waqtigeeda ku dhacdaa marka way muuqataa in kala aragtidoonaan ay jirto habka loo wajahayo doorashada ayadaasana waxay eh, go-aamin doontaa sida madaxweyne hirshabelle weli wuu ka maqan yahay jowhar jowhar hadda waxaa ku sugan eh, waare iyo eh, cali gudlaawe iyo waxaa ku sugan gudoomiye baarlamaanka iyo xubno badan marka waare muqdisho jooga waxay u baahan tahay marka arrintaasa waxay u baahan tahay iyada naftigeeda in lasii wajaho oo in laga fakara u baahan iyo sida ay noqon doonto waaramu jowhar ku noqon doonaa isagu ho- howsha wax kasii wada doonaa doorashada eh, madaxweynaha hirshabeelle eh, iyo iyo do- iyo xub- xubnaha baarlamaanka ee cusub mase go-aankii wuxuu ku adkeysan doonaa ahayd in dib u heshiisiin guddigu ay wajahaan la dhammaystiro oo wixii usoo saar ah mise guddigii la magacaabay oo markii hore madaxweyne madaxweyne hirshabelle markuu magacaabay sheegay inuu madaxweyne ku-xigeenka la tashtay la tashi kadib uu ku sameeyey guddigii ayaa maadaama do- waqtigii doorashada iyo hay-adihii sharciga waqtigii ka dhamaaday madaxweynihii baarlamaankii madaxweyne ku dhan ay sharcigii ka dhamaaday guddigii baa shaqeyn doona oo wax soo xuli doona marka waa waa arrin runtii aad u adag oo u baahan in laga laga fakaro la wajaho dib u heshiisiin lagu fa- wajaho haddii hirshabelle hadda sidii oo marka hore lagu dhiso waqtigii ay qaadatay hadda haddana khilaaf cusub iyo ma xamili karto intay u badan tahay marka waa un arrin u baahan eh, in ay ay ka fakeraan madaxda eh, dowladda federaalka naftigeeda kaalin ka qaadato in arrinta xal loo helo laakiin hirshabelle hadda waxay waxay waxay waxay sii ca- lugaha la sii gelaysaa arrin khilaaf xilli waqtigii doorashada loogu talagalay oo kadib dhacay doorashadiina aanay eh, sida muuqata heshiis ku ahayn madaxdii hirshabelle ama madaxweyne ku-xigeenkii ha ahaado ama gudoomiye baarlamaankii ama madaxweynihii hirshabelle maxamed cabdiwaari Ee, waa gartay cabdishakuur ugu dambeyn haddii la yeelo talada ah madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo maxamed cabdi waare ah ee dadka in dib u heshiisiin loo sameeyo waana loo baahan yahay dib u heshiisiin sida cad sababtoo ah dadkan haddii ay heshiiyaan maamul fiican ayaa meesha ka imaan doona oo aan hadhowdii lagu kala qaybsamin Ee, taasoo uma sii gogol xaarayso haddii la yidhaahdo hadda xubno cusub ha lagu daro dumarka ha laga qaybgeliyo ee dib u heshiisiin hala sameeyo doorashada macnaheedu dibay u dhacday sooma muuqan karto wa wax ugu weyn oo dhinac kale ay cogsanayaan waay waxay leeyihiin haddii d- muddo kordhin baa imaanaysa macnaha haddii laga hadlayo dib u heshiisiin in hadda kabacdi khilaafaadka la xaliyo oo waqti waqtiga la hayo iyo isma waafaqayaan iyo wax laga hadlayo laakiin haddii hirshabeelle sidii lagu heshiiyey ee, doorashada baarlamaanka lagu soo xilin baarlamaanka lagu xilo hore loo dhaqaaqo ciddii eh, la dooranayo oo suuragal tahayna la doorto ayadoo nidaamkii eh, dadka iyo la- labada gobol ay ku heshiiyaan aan waxba laga bedelaynin haddii lagu dhaqaaqo waxaa suuragala in waqtigeeda doorashada lagu qaban karo baarlamaanka in lasoo xulo waqti badan ma qaadanayso doobabkii dhaqankaa jooga xildhibaanadii xulayaan madaxweynaha la dooranaya laakiin haddii hadda kabacdi la yidhaha dib u heshiisiin iyo sida wax loo qaybsanayo wax laga hadlayo ugu muhiimsan waa ba- awoodda maamulka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ee gudoomiyaha baarlamaanka caasimada naftigeeda siday noqonaysa waxaasoo dhan ba waxay u baahnaan doonaan in dib looga heshiiyo haddii kale waxay noqon doontaa in hore loo eh, yani ha- khilaaf horle iyo caqabaad la abuuro haddaanay jirin siyaasad kale oo ama qorshe kale oo dib u heshiisineed oo lagu wajihi doono marka hirshabelle ay haddii hadda siday wax u socdaan iyo nidaamka ay kusii dhaqaaqdo wax macquula inay caqabaad iyo iyo khilaafaad ka dhashaan haddiise laga fakaro layidhaha war saan si ka duwan ma gaari karnaa afar sano kadib saan dee in doorashada sida systemka hadda iyo nidaamka hadda yahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiye baarnasiyaad dee kufa- eh, lagu fadhiyo dib ma loogu dooran karaa eh, dad kale oo la mid ah doorasho ma loo geli karaa si lagu wada qanacsan yahay si marka kale laga fakaro in dastuurka la furo in eh, in- in yani dastuurka la furo in doorashada la furo laga sii dhaqaa laakiin haddii la yidhahdo hadda iyo nidaam cusub oo qeybsiya doorashadii dadku wa- si un wa- haddii la tago baarlamaan qofba unbaa la dooran doonaa haddii sida saa sida hadda wax u dhisan yihiin wax ka bedelmaan waxaa dhalan kara khilaafaad badan oo hogaanka iyo dadka reer shabeellaba soo kala dhexgala marka khilaafaadkaasa waxay u baahan yihiin haddii waqtiga doorashada lagu qabto waxaa laga yaabaa in khilaafaad dhashaan haddii dib u heshiisiin hadda la gelaya arrintaa khilaafaadka dhali karta xal laga gaaraya allahna waxaa loo baahanaya waqti dheeriya marka waa laba dar mid doora hirshabelle u taallaa liban Eh, ugu dambeyn eh, eh, markii ugu horreysay eh, ma ahan oo khilaafkan uu soo baxo hir shabeelle hadda maxay wajahaysaa cabdishakuurow adigoo eh, waayo aragnimo u leh oo maamulkaas joogay markii la dhisaayey ma is leedahay xilligii loogu talagalo waa dhici karaa iyo ma dhici karaa haddii laisku haysto eh, maamul hir shabeelle oo loo dhan yahay oo dadku ay ku wada qanacsan yihiin meeshaas soo bixi karo oo waa Horta laisku- waa laisku- waqtigii- xilliga inuu eh, doorashada ku dhacdo iyo in la isqanciyo ma laisku keeni karaa liban hadda waqtigu waa dhammaadayba hirshabelle marka laga hadlaayo waqtigii baarlamaanka iyo madaxtooyada hirshabelle wuu dhammaaday Eh, marka waxa laga wada hadlaya waxay tahay waqtigii waa dhammaaday maxaa laga gaarsiin karaa Ya. laakiin caadiyan waqtigii loo loo qoondeeyey in baarlamaanka doorashadiisa ay ku dhacday iyo madaxtooyada hirshabelle waa uu dhammaaday marka hadda waxaa laga hadlayaa waqti ko- hadda ol- ah, haddadaanba waxay ku jiraan waqti kordhin waqtiyo dheeri ayaa waxay isticmaalayaan madaxtooyadii iyo baarlamaankii marka een, waa waata hadda ku sheegay baarlamaanka iyo nidaamka cusub ee doorashadu wuxuu go-aamin doonaa hirshabelle halkay u dhaqaaqayso haddii lagu heshiiyo nidaam cusub iyo yani eh, nidaam cusub lagama heshiinayo haddii isbedel ku dhaco madaxweynaha iyo doorashada iyo nidaamka iyo madaxweyne ku-xigeenku waxay u baahnaan doontaa waxa- khilaafaad waa ka dhalan doonaa oo sida wax loo qeybiye ah waxay u baahnaan doontaa dib u heshiisiin iyo xal in laga gaaro marka dib u heshiisiintaasaa marka waxay noqon kartaa waa mid hadda la hormariyo oo doorashada ma dib loo dhigaa mase waa in wax la doortaa oo kadib dib u heshiisiin la aada marka arrintaas baa u baahan in marka hore eh, la isla falanqeeyo lagana fekeriyo marka waa- markaan ku leeyahay doorashada hirshabelle waxay noqon doontaa laba daran doono in doorashada waqtigeeda lagu qabto oo waqtigii waaba dhammaaday hadda intii suuragal ah eh, xildhibaanadii la xulo ma- hoggaan la doorto iyo in dib u heshiisiin la galo oo doorashada dib loo dhigo marka labada arrin baa eh, eh, u taala hirshabelle aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa tafatiraha raadiyo muqdisho cabdishakuur cali axmed oo ka mid ahaa xilligii la dhisayey maamulka hirshabeelle wariyaasha joogay oo wax badan ka og oo dib u raacayay maamulkaas marxaladihii laga soo maray barnaamijka faaqidaada wararka guud ahaan waxaan kusoo qaadanay falanqeynta ku saabsan maamulka hirshabeelle oo hadda gelaya in xildhibaano lasoo xulo madaxdoodana la doorto khiyaartiina dhegaysatay qodobo kale ayaa inoo dhinnaay waqhti ayaan u heli weynay barnaamijka anigoo ah liibaan cabdicaddo ee idinla socodsiinaya cabdishakuur cali axmed iyo waryaheena jowhar jooga abuukar bacadle ayaa igala qayb galay inta aan barnaamijkan la mid aynu ku kulmi doonno waxaan doonayaa intaas inaan kusoo gabagabeeyo
maskaxiyo aqoon ma ka maaranta midigay bidixi ma ka maaranta madaxow majaha ma ka maaranta maskaxiyo aqoon ma ka maaranta